laba hantiyood bay somalilan haysataa labada hantiyood ee somalilan ay haysataa waxa weeyaan kow waa nabadgelyada oo ilaahay fadligiisa aynu ku helnay iyo wadajirkeenna umadeed hantida labaad ee somalilan ay haysataa waxa weeyaan dhallinyaro xooga oo waxbaratay oo ka xora balwadaha labadiiba waxaad moodaa si kale weerar loogu yahay xoogaynu haysanay dhallinyarada ah ee ku jihaysnaa tacliinta ee ku jihaysnaa tartanka ee ku jihaysnaa sportiska haddii halisa uu noqdaan maandooriyaasha qaybihiisa kala duwan waxaa halis gelaya nabadgelyadeenna waxaan jeclahay waalidka inaan bartan kelmadan ka faro waalidka waxaan leeyahay kaalinteenna waalidnimo ee nagaga gudboon ubadkeenna oo aayihii dalkana oo si wanaagsan aqoontooda iyo awooddooda dhallinyarnimo au dhisnayd inaynu feejignaan saa'ida awlaaddeenna aynu siino oo waalidku waa laba waa hooyada iyo aabbaha hooyooyinku sharaf bay leeyihiin tacab badan bay awlaadda geliyaan aabbaha waxaan ka codsanaya inuu awlaadda hoos ay u egaan oo ilmuhu wuxuu ku sugan yahay iyo bartu tagayo iyo ciduu la saaxiibka yahay noo feejignaada uma taag hayno dhallinyaradeenna inay mukhaadaraadka la soo gelinaya dalka ay ka qayb noqdaan waxaan sidaa u leeyahay dhallinyar fara badan oo qiimo badan ayaa la sheegayaa inay aad adhabtil ugu noqdeen ama jirkooda ay la falgashay daroogooyinka kala duwan ee dalka la soo gelinaya qodobka labaad waxaan shacabka somalilan ka codsanaya inay bilayska gacan ku siiyaan mukhaadaraadka kala duwan ee dalka la soo gelinayo oo nabadgelyadeenna iyo xoogeennaba halis ku ah waxaan sidoo kale doonayaa inaan bartan uga codsado shacabka caasimadda in ciidamada debdemis ee badbaadiyayaasha bulshada ee naftood hurayaasha ah ee xaaladaha roobku markuu do-o iyo xaaladaha dabku markuu kacaba badbaadinaya bulshadeen inay gacan ka siiyaan furitaanka dariiqyada inay gacan ka siiyaan nafurka ay ummadda u samaynayaan inay ku garab istaagaan waxaa kaloo shacabka caasimadda aan ka codsanaya roobabku markay da-aan goobihii biyuhu ay ka baxayeen dirineedyadii loogu talagalay qof kastaba ililadii agtiisaabu xidhay biyihiina waxay soo gelayaan caasimadda golihii deegaanka iyo maayirkii iyo ku-xigeenadiisii iyo ayaanu ku canaananaynaa maxay biyahan meel looga saari waay war qof kastoo muwaadinaba mas-uuliyad baa ka saaran inuu hagaajiyo caasimadda inaynu maayirka iyo xubnihiisa ku eegna maa inaynu ku dhibna maa waxaynu u baahan nahay il wadaniyadeed inaynu wax ku eegno dirineedyada iyo goobaha biyuhu marayaan ee xidhanna in iyagana la furo waa codsigayga kaalin baan anagu leenaho fulinta xukuumadda haysa garabsiinta ciidanka iyo la shaqayntu qasab bay nugu tahay kaalintaydu waa xeerdejin xeerar adag ciqaabtooda leh cidda waxaa lagu qabto waa waajibaadka qaran ee nasaara ciidamada qalabka sidee dalka ee sharafta leh ee duruuf kasta dalkan iyo dadkan ugu shaqaynaya ee bilayska leh ee militariga leh ee immigrationka leh ee asluubta leh ee debdemiskoo lafdhabar u ah leh oo badbaadiyaasha bulshada mudnaanta koowaad labiyo siddeetanka xubnood ee baarlamankuba waxay ka siman yihiin in ciidanka daryeelkooda nololeed mushaharkooda caafimaadkooda iyo baxnaanadoodaba in miisaaniyadda hoos loo eego oo il gaara loogu eego in loo kordhiyo mushaharaday dalka iyo dadka ugu shaqaynaya waxaad ku abshiraysaan baarlamanku mudnaanta ciddu siinaya waa ciidanka dalka sidaa bulshadaad ugu adeegaysaan sidaa roobka aad ugu taagantihiin sidaa aad u badbaadinaysaan sidaa dalka amnigiisa aad ugu shaqaynaysaan idinkuna ugu shaqeeya guud ahaan waxaan leeyahay ha laysku duubnaado maamulka dawliga ciidanka muwaadiniinta waalidka qayb aynu ka wada noqonno ilaashashada amnigeenna iyo la dagaalanka mukhaadaraad